kusoo dhawaada codka ubax codka ubax a platform dedicated to discussing ideas that affect our society the most the most wacyigelinta arrimaha sugaanta culture then the voice of storytellers
asalaamu calaykum kusoo dhawaada codka ubax ood ka daawanaysaan bogga youtube-ka sidoo kalena aad ka dhageysanaysaan adeega bodcastka caawa waxay la joogaa walaalkay ninaan saaxiib nahay ee aan wejigiisu idinku cusbayn cabdi ciise cajuun cabdiyow magacan cajuun xaguu inaga soo gala herta waa aniga soo dhaweynteeda waa sidaa soo dhawow iyo maxaad dareemaysaa iyo yaa niyow soo dhaweyntada watirarka waaweyn horta ka wadhan ismaaciil cabdi waxow aad baan ku salaamaya saaxiib tenogrog saaxiibaa iskaranaya baynu nahay dadkaynu laakiin caawa ugu sheekayn in haddaan magacan aad weydiisay ugu sheekayo magacan horta waxay bixiyey in la yidhaaho macalin maxamuud macalin aadan wuu nool yahay hadda wuu joogaa saddex jir baan ahaa malcamad baan dhigan jiray cajuunka laakiin ismaaciil waxaa loo yaqaanaa awowgay moogta facebook ay igu qoreen waaran facebookiga waxa ku qoray cabdi ciise cajuun deedna waqti waqtiyada ka mid ahoo aan rabshada ku jiray ayaa waxaa kulmay magaca facebook ay ku qoraayo dadku ma garanaysaa deetana cabdi ciise cajuunku igu qoraa unbaa youtuberadii hadday noqoto fanaaniintii hadday noqoto dadkii hadday noqoto cabdi ciise cajuun marka cajuunka qaar baa u yaqaana awgeyn anaga la yidhaha uma haystaan waaran magacuna wuxuu ahaa cujuul buu ahaa mogta oo cujuusha waxaa la yidhahdaa hadi jeer horena waan uga sheekeeyey mar ay b b c da weydiisayeen Een, xaggan galbeedka weylaha looga isticmaala weylka maaragta reer bariga iyo reer hawdkuna waxay u isticmaalaan qaalimada ama nirgaha waaweyn marka dadkiiba haddana ciyaalkiinbaa cajuun ka dhigay mogta marka cajuunkana saasuu ahaa codkooga waxna aad baan ugu dhawaayay dee soo dhow saaxiibadna soo dhawow aad iyo aad baad mahadsan tahay caawa waxaan doonayaa inaan sheekaysano waxyaaba badan ka hadalno sax Een, meelo badan baynu ka bilaabi karnaa si fiican laakiin horta waxaan aada u xiiseeya makuu sheega Mm.
Een, bahalkii jacaylka la odhan jiray Mm,
markii uu facebook yimid Mm.
wejiyo kaleu yeeshay mm,
Een, jacaylku ma kii aynu naqaanay baanu ahayn haasaabuhu ma kii aynu naqaanay baanu ahayn mm.
mise waayahan cusub baa wataa sidanuu imika yahay
Een, horta ismaaciil waa suaal muhiim saaxib Ay, laakiin mataqaanaa horta dadkuna dadkii maaha Mm.
jacaylkuna jacaylkii maaha dadku dadkii maahaoo xilligii la sheekaysan jiray bahalku qiimuu lahaayoo waa la isu lugeyn jirayoo waa la ballami jirayoo waraaqiyo wax inta laysu qoraabaa baraaga amsaskooda iyo saysaska iyo wax laysu dhigi jiray iminka waxiiba dee smartphone baa lagu soo koobayoo snapchat iyo tiktok iyo face messenger iyo wixii baa la yeeshayoo jacaylkan horta waa casri midda kale niyo jacaylada hore wa- waxyaaba badan oo ka reebanaa baa jiray ninkuu ka qatili jiray in la ogaado inuu tula sheekaysto ama waa lagugu diray ama waxba kalaa kugu dhacaya ama munaafiqiin baa idin heli waxbuu is oran jiray oo wixiisi wuu qarsan jiray inantuna sidoo kale iminka isnaa baa la duubayaaba ama tiktogo deetana ilaa iska daaya inta jaarka ee kii maqshir joogay iyo kii maqrib joogay baa inta la sheekaysto wuu ku- wuu wuu dee ku ogyahay ama sawirkeeda soo qaadanaya inta facebook soo dhigaa buu leeyahay noloshaydi waxa wixiisiiba wanaya dunyada ka waraysa dee marka een, hadda waxaa laga yaaba labada qof isaas samaynaya inay isla ildiran yihiin ba oo isfahankoodii iyo wada socodkoodii iyo wada hadalkoodii ay isla cakran yihiinba haddana waxay kordhinayan qolyaha reer xamarka waxa markay maaratay markay waa- ayaa waxaan ka maqlay maalmo dhowto inta jooga daawanaybu ayaa waxaan hadal aad ii cajabiyeyo iyadoo adugu filan yar bay malaa jiriyeen tiktok ciyaalkan reer dadka kom- maaratay een, komenteerka dadka ka qosliya deetana muhiimadda lagu socdaa waxa weye erey baa ku jiray ah barnaamijkaa yareen daawanaya nacabkaan iska buusooya waxaan adigu ku sheegaya dadkan iyagoo isla ildaran ba haddana sawirro beena iyo snap beena iyo tiktok saabku haddana ujeedaduna waa nacabka iska buusaysaa laakiin cilmi kale iyo wanaag kale ku dhex jira ma jira ismaaciilow marka anigo saasay kala duwan yihin baan aaminsanayo Een, dee jacaylkaa hore la qarsanayay iyo dadka layska ilaalinayay iyo laysu lugeynayay iyo laysu luguwaayay iyo kan iminka tiktok iyo snapka jooga waa kala laba isku dhadhan xitaa ma aha marka waxaa laga yaaba hadda inanta quraynay sideed ama sagaal nin la sheekaysato ma garanaysa weligoodba maanaysa ahayn dumar.
inta me me weligood saa lama hayn weligood saa lama hayn anigu saan aaminsanahay xilliyadii hore inantu hal qof bay waqti ku bixin jirtay weliba hadday hesho ama inanku hal qof buu- hal inan buu waqti ku bixin jiray mogti oo waqtigu kuuna saamaxayo inaad laba habeen intaad u wada labisato qof ama aad waqti sida caawana tan u tagtid caawana tan aaw mid kaliya dee la dala dhacaysa hadda laakiin dee wixii ba ismaaciil waa mobilo maasinjirkiibaashan boqolo qof ku jiraan mogti markaa isuma dhawaaniyo isku dhadhanna maaha Waaran.
Anaa oo xaggan ka dee hadlay.
sawirro kuu kaydsan baa dee Dee ayay waa- shan qof u kala diraysaa qasab waayo ninkuna sidoo kale habool waayo, kaliya haa, maaha.
isagana bu- isaga la- weliba rag iyo dumarkii Een, waxaaba laga yaabaa xaggaana aan hablaha ku yar fororiye irinta waxaa laga yaaba inay shan- shan boqoloo daayeer bay waxu du- magacan daayeerka ana waa- shan boqoloo qof bay u diraysaa sawirada moogti xaggu kale laga yaabo ama uu iska qeylayo ama uu hawl kale ku jiro midda kale em, soo jiidashada waxa la idhaha ayay dee lagu kala badan yahay oo sidaa maaragtay dee raggu magaranaysa sida xaydhaweynta ama xasharaadka ugu degaya mo- ninka looguma ururayo moogta marka iyadu waxaaba laga yaabaa inay waqti u heshaba dee dad badan in intii ka ha xaggu isagu shan qof ama laba qof ama saddex laga yaabo inuu ka u badiyaa inuu been u sheego iyadu inay boqol been u sheegtaa suuragalaba mid walibana dee marka s- ama sawirkaa facebooka soo dhigtay buu arkayaa ama waxa ay tiktok dadna uu iskaga darsanaya markaa sababahaasaa jira ismaaciil marka hadda awal hore xataa qofka noocaas oo kale ah, rag iyo dumarba een, way fududayd Em, iminka way fududayd inuu kala qariyo Haate.
laakiin berigaa dee may fududayn oo may fududayn een, dee hebel iyo ama inantu dee marka laga hadlayo Ha.
ninkan marka laga hadlayo dee heblaaye iyo heblaaye oo isku magaalo ah ha dee ma kala qarin karo Ma kala qarin karo.
magaalooyin kalena ma gaari ma karo kala qarin karo ha iminka laakiin dee boqolbaa dee qof walba halkan ugu jira iminka wixii bartan ugu jira ha kii dibadda joogay iyo kii dalka joogay Ha, maalinta lagaa jabsaday laakiin u daranta sooma dee haddii lagaa jabsado in gurigiisii loo dhacatay la- yacnihii dee waayo iminka qofkii muddo qof kastaba xogtiisi berigii hore dadku laabtii iyo qalbigay ku haysan jireen hadda qof waliba xogtiisii mobilka ku haysta ismaaciilow because of um, wixiiba qofkii ama gmail bay ugu jiraan ama messenger bay ugu jiraan ama whatsapp ma garanaysa oo berigii hore xaggii dadku dee maskaxdooda iyo iyo qalbigiisa wax ku kaysan jiru sir dee isagu shakhsiyadiisu unay ku koobnayd hadda qofka sirtiisa iyo xogtiisa iyo muhiimkiisiba mobil bay ugu jiraan berigaa een, u horreysiinuu soo gaadhay malaha internetku waxa ama sidan loo sheekaysto emesankii bay ugu horreeyey maad soo gaadhay niyo may emerson kamaan isticmaalin anigu deni weyne horta midda kale reer hawd baan ismaaciil aan ku warramaya Haye, inta badanna daruur baan joogayoo reer daruureeda baan anigu ahaa haye.
marka een, xilligaas waxaan garanayaa howlaha laga mari jiray jacaylka iyo xogaha iyo dhibta magaranaysa barkad barkada reer hebel ama seeska reer hebel iyo waxba marka inankii waqti ma siin karo oo ma su- uma suuragelayso inuu laba sees hal habeen dee heblay ku wada bal dee ha inaad ma suuragelayso laba barkedood ha hadda laakiin dee adagoo fadhiya ayaa toddoba oo ma geeri baan joogaa tan kale aas baan ku maqanay tan kale aroos baan jira saaxe waxaad dunta ma garanaysa
imse barkedood baad ku dhacday berigaa niyow walaahi sidee Daniel- sidee loo soo arki jiray habeenkii horta waa la jabi jiray kowdha En haddii dee hargeysa tahay iyo haddii hawdka iyo degmooyinka tahayba En markaad iminka dadka qaar wareysatid horta waxaan aaminsanay noloshan iyo taa- taasaa dhadhan badnay because of waqti baad gelinaysay xilli baad siinaysay oo habeenka ballantu wax kugu adag bay ahayd ma garanaysaa oo deetana xataa mararka qaar waxaa dhici jirtayba in xilligii mobilada soo baxeen laga tegi jirayba saan looga qaadin oo qofka mobil sita mar maadaama aad u heblayda seeska reer heblaynu sugin maadaan ka tegaya caawa mobilka isagoo ninkaas ka maqnay mobilkaa tiri tiri tanka in laga qaada ama dhibaata soo gaadho marka jacaylkana marka kule dhadhan kaasula waxa dhibtaa laga mari jiray baa mogta hadda laakiin wixii waa jaatin waa halkan idin kusoo koobeen marka niyo isbaalig bay horta hawlaha laga soo maray way iska dhib badnaayeen laakiin waxaan kuu sheegayaa labada jacayl Ah.
inaanay isku dhan lahayn xilligaa iyo imika Een, wada jooga labada qof inay mar walba wada joogaan Een, iyo inay marmaryaalo kala maqnaadaan Een, mar baan arkay adigoo ka hadlaya oo le kolkolshow em, wada jooga waxaa dhaamay suwaag waxaan aamin soo haa maxaad uga jeedaa
En nin horta nin dhibadan baad Ismaaciilo. Nin tusaalaha qa- meelaha qaar baan garan waaye me- eh, waxaa jira mataqaanaa ilkadeeda. En niyow xaalad horta soo wajahday ayay ahayd. Marka qof anagu aanu inta badan isku fiicannahay oo en dee yacnihii markaad maaragtay waxyaabaha u qaadan waaga had iyo jeer En qof adugu nin baa beri gabay tiriyey inankiisiibuu jaamacada u diray moogta deetana markuu inankiisa jaamacadda u diray buu inankii ugandha iyo meeshaasuu tugo wuu soo qalinjabiyo wuu soo noqday oo xagguu dee iska lahaa ninkaa gaba jaamacaddii kasoo baxay waxbuu kuu dhiibaya Ma- ama maanta kugu shaqo tegaya ayuu arigii berigii uu jaamacadda joogay ka biilin jiray isaga yidhi bal xoolahan horta kaale bir noo soo iibi aba miyaad jaamacaddii tegin oo ninkii baa deedna yaabay moogta gabay buu deedna tiriyey moogta wuxuu yihi horu maray horu maray mid loo soo dhigo haariyaa yimi buur heer sare ninkii aan ku wada hantigayga iyo kaan dhalaan kale hor joogaaye heer sare ninkii aan ku waday hoosu soo noqoy marka waxaan ka socdaa ereyga ah heer sare qofkii aan ku waday hoos soo noqoyo qof adugu xaalad markaa jirtay ayay ahayd oo deyntan iyo halkuu aniga ila joogay iyo dhibaato aan laga weynaanaynba marka een, dee ereygaas isagaa ismacnaynayo ismaaciilow macno kaloo kusii dhex galo inaan u baahnayn beelati
waxa waxa laga yaabaa een, dee uu waaye badan yahay dabcan eh, jacaylka ama hasaawaha eh, dhalinyaronimada iyo een, intan dambena qurba joogii maadaama oo barihii bulshada laisku furmay dee meel baa imika la isugu yimid waxaa jira een, erey qurba joogu inta badan nagu soo tuuroon oo la idhaahdo eh, faarax iyo iyo xaliimo Een, faarax wuxuu noqday dhammaan astaamaha racan ee ninka soomaaliga ah lagu sheego faarax noocaasa faarax jabaasta faarax calool faarax ku nooc faaraxna xagu inaga soo galan
yo faaraxan goormaynu se fool xumaan isnagii weligeen ba caadi unahay yo faaraxan maaragta horta faaraxan een, ereygaa in badan baan maqlaa Een, faaraxanna anigu shaksiyan wuxuu baan aaminsanayn waa hadal waa- waa dhaliil dee aan dhammaystirnayn oo faaraxi aslan waa magac soomaaliyeed hase ahaatee een, iyadoo cay laga dhigaya haddana imka cay baa laga dhigaya mogta oo waa tan la raacniya faarax mijo baasto faarax loga baasto faarax kan kale ma garanaysa marka ereygaan iyo wanugan kasoo horjeeda wuxuu maan maqaan hadal beel waaye ismaaciilow oo de siyaabo kalo badan baa la isu dhalili karaa mogta qofkii magac baa loogu yeerayaa haddana wax kalaa la raacinayaa inta badanna saad sheegtay qolyaha qurbaljoogga iyo markaan maaragtay youtube-ka iyo waxaa daawanayo ayuun baan ka maqlaa mogta oo niyo een, ereyadana sideedaba kuwa qolqoljooggu bixiyo iyo kuwa qor- qol- qurbajooggu bixiya way- waxaad moodaa inay kala yar buuran yihiin marka ereygaasi horta waa erey qurbajoog waanu jaban yahay oo ismaley waa wax miisaan weyn leh laakiin waa dhaliil adigu aan dhammaystirnayn waxma ka jiraan dhaliisha waa ismalihi anigu ismalihi oo dee m- haddaan maanta idhaa dhaliisha waxbaa ka jira dee waxay ka dhigan tahay inaan u saxeexay waxaan ay sheegayin markaa ismaaciil ma aaminsani ansa waa sax Ah, ma aaminsani Een, eh, baraha bulshada marka la joogo dabcan waliba qofka uu eh, bulshadiisa caan ka yahay Een, mushkilado badan buu kala kulmaa haasaaba ha
mushkiladaha ugu badan ee lagala kulmo eh, dee ma koobi karno laakiin waxa ugu yar waxa weeyaan tusaale ahaan qof la moodayo in uu single yahay Ma qof single baan ujeeda laakiin marka la arko dadka la socda iyo buuqa iyo waxaas Mm.
la moodo inuu jaamgaraysan yahay oo ma garanaysaa dad badan ay kaga leexdaanba ha buuqa ha mushkilada nooceeyu uu leeyahay ama kuu keenay eh, jaamka noocaas
niyow horta su-aalahan weligay leeyma weydiin ismaaciil oo
waad ogeed mar dada ka imanaysa inaad su-aal caadi lagu weydiinayn wallaahi wallaahi wareysyada bixi ciddii ka badayino meeshan aad wax ka egtay iyo dhankan aad iga wareysatay weli laygama wareysan waana waxyaabaha ugu muhiimsan ay kolley dadku xiiseeyaan ma su-aalihii kale taqaani ma ma u celinaa kuwii iska mayi mee kuwanaan ku haystaa ana kuwanaan ku haystaa
waan bilaabi karaayo wax ka dambaan ka helayaa mayi mayi mee kuwanaan ku haystaa because of waa wax cusub sax Een, haddaan ismaaciil su-aasha ka jawaabo soomaalida waxay ku maamaadaa nin ilka waaweyne hadduu dhinto hadduu dhintana inuu qosliyaa la moodaa Een, way iska jid- een, weersame maar xasan daar ismaaciil onaan aad saaxiibunaa ayaa meel dhowto wuxuu soo dhegayey facebookiisa Een, intuu na- inan dheeroo qurux badan deydaya ayaa maca kuwii gaagaabnaa la dhamaystay Ay,
marka comment kaasi waa adiga abwaan moogta eh, cidi kaa rumaysan sababta markaad qof baray bulshada ku jira tahay waxyaabaha mataqaanaa een, sababo caanimadan iyo ama arrimahan midiyaha qofku hadduu dad waxoogaa yaqaanaan oo m- qof midiya ku jira uu yahay inaanad cidlo tahay waxba aanad haynin inankaa qoraysaa ma jirta ismaaciil hadda wallaahi haddaad tiraahdo qof dee aad isgaranaysaan mooyaane laakiin inta aad ka dhaadhicinaysaaba waqti kugu qaadanaysaa inaad single tahay amaanad waxba hayn ama adoo hebela ayaa bilan xidhiiraabad iga dhaadhicinaysaa imika naa walaal haa maxaa dhacay K- way adagtay inay kaa aaminto inantaasi markaa sheeko kaleba intaydan u gudbin horta waxaa waqti kaa qaadanaysaa inaanad waxba hayn inaad ka dhaadhiciso sababto sababtuna waxay tahay sidan iyadu dee qofkan ay isu barateen ee uu midiya kaaga bartay ayay u aaminsantahay qof kalena inuu midiya uga bartay ma garanaysa marka waxyaabaha ay ama dhibaatooyinka ay iska leedahay caanimadu ama midiya ayay ayay horta taasi ka mid tahay oo intaydan sheeko kale iyo hawl kale iyo waqti kaleba isla gaadhin waqtiga ugu badan horta haddii bilaaba xitaa adigu qofka aad ka hesho wuxuu kaa qaadanaya inaad ka dhaadhicisa inaad keligaa tahay naan walla iga waa ordan waxba hayn ha na walaal ma ninkaagan hele midiya ku jira sawdigan caankana sawdigan heesa sawdigan maanaad iga dhaadhicinaysaa imika haylu goyn ma na maya na waxba kaba jiraan na waaye ma garanaysaa marka hawl kaleba intaa galeyd hadda waxaaba laga yaabaa intaad waqtiga ku bixinayso inaad ka dhaadhicisa inaad keligaa tahay inaad dhab- dhammayn le- dha- dhammayn lahaydeen ba ujeedada dadaad ka hadlaysay wixii wax islaaf garan lahaydeen dee qaadee marka iska jirtaa sababahaas iyo waxyaabaha ugu badan ay leedahay arrimahan midiya iyo qofkan ma garanaysa midiyaha markaad imika carabooday marka dhow inaad ka hadlaysay su-aalo hore oo dee iska eh, barakaysan lagu weydiin jiray ha horena lagu weydiiyey ha Een, warbaahintan casriga imika Mm.
Een, qofku intuu page u samaysto deh ha dabeedna weriye sidaa ku yahay ha Eh, ilan awal hore ugu yaraan de qofku wuxuu kasoo shaqaynayay institution jira meel buu kasoo shaqaynayay tababar buu soo gelayay iminka laakiin de waxbay fududaatay qofkii isagaa warbaahina mar haddii uu bage samaysto Mm.
waa sida uu bulshadiisa ula macaamilo qasab laakiin waxay soo kordhisay dabcan mushkilado badan Mm.
intay kaaga soo beegantay mushkiladaha adiga way badan yihin Aye, ismaaciilow maxay beerantare way badan yihin aliigogi aye.
saxaafadda imika jirta qaar wanaagsanna way ku jiraan qaar meesha rasaq ka dayayaana iyo magacna way ku jiraan qaar ay wixii u balaaban yihiinoo wax badan eh, xataa qaar banaf soomaaliga qoma ismaaciilow Aye.
oliya bille waa waa wax jira waana arkay dee waana ku caddaynaya halkan waan ka sheegaya tusaale ahaan marka maarata soomaaliga saxda aynu ka hadlayno iminka wuxuu kaaga bilaabaya nabaday daawadayaan baan arkay ninka bilaabaya moogta Eg, nabaday xil nabaday xilli ma la surin jiray waa marka la kala tegayo waar hebelow dee nabada iyo nabada waa marka la kala carraabayo moogta soomaaligeena saxda marka di reemigana soomaaliduna wadada reemiya waqtiga nabaday la is idhahdaa waa mar dee la kala tegayo qofka waa nabaday iyo nabaday ma garanaysa Waxa ma harin.
imika wuxuu doonaya ninkan inuu dadkii wuxuu sheegay uu isugu yeedha moogtahay warbu kuu bilaabay haddana wuxuu ku leeyahay nabaday daawadayaal waxaan ku sugannahay dee nabaday waa iye naga tag ilahu adag inta kale kaciiday eegada waana saxafi ismaaciilo waxaa kaloo jirta een, aan ku arkay anugu een, waraysi baad bixinaysaa ama qof baa uu kugu soo casuumayo barnaamij uu leeyahay wuxuu doonayaa inaad iswaraysataan Een, waxyaaba badan baad ka wada hadlaysaanoo deetana aniga de adigu waa ii yeedheen oo waan iswaraysanna waa sax ma xuma maxaynu ka wada hadlaynaayoo deetana dhowr qodob baad u qoraysa kamaraddii markaa hor tagtaan ayuu waxaan wixii ay isku ogeedeen ba ahayn New Town waan arkay.
ha kugu bilaabaya Ha.
qofkan maanta waxbaa ka heshiiseen isagaa hadda kugu yeedha adigu madiman intaasuu ku diidayay maxaad niyo warta nooga meeraysataa maxaad noola meeraysataa maxaad ma garanaysaa qofkii intaa kaa daba socday baad kaa aqbalaysaa oo wada ixtiraamaysaa oo markaas ma garanaysaa maxaad doonaysaa horta inaad arrinaynu ka wada hadlo deetana wuxuu ku leeyahay qodobada caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaas baynu ka wada hadlaynaa arrimahaas aynu isu sheegi ma garanaysaa kamaradii markaa horta tagtaan bu ismaaciilow wixii ay isku ogoydeen iyo wixii aad ka wada hadasheenba waxaan ahayn kuu bilaabaya oo deetana waana duqsiyintoodaba duqsiga maarta baalka lahaa had iyo jeer qofka meesha nabar kale ayuu ka cunaa moogta deetana wax beri ku soo maray ama xal lagugu ama garanaysaa iyo meel aad- idinkaasi wuxuu diidiyaya qodob yar oo aad ka xanaaqdo ama uu kaaga jiro oo halkaasuu deetana kaaga bilaabaya moogta wixii ay isku ogeydeenna maaha den haddaad kamarada socota "Ah, maxaa dee ujeeda waxaan waaba intuu rabo oo intaas inta la goosto ismaaciilow midhiyo hebel hebel oo ka xanaaqay ayaa haddana lasoo qoraya ismaaciilow waa dhibaatooyinka adigoon raalliba ka ahayn de in la soo daayo jira. waxan ba inuu ku weydiiso kuma baydaan ogeynba kuma bay jirin baa jandiina mabay ahaynba in la soo daayo maadaama raalli ka ahayn marka horeba.
ha keliyana wuxuu raadinayaa waa intaa yaru kaa jira tala dib macnaha uga sidii waxaana laga yaabaa qofkaasi inuu muddo bil ka badan kusoo garaacayba xitaa ka shaqaysan kari weyden inaa hal maalin isu timaadaan waa isu timaadeen waad ka ogolaatay maxaynu naar iska wareysanayo deedna intaasu qodob bay isu qorteen waxaalla wixii ay isu qorteen ba midhkagama jira kamarada marka kula hortago waxaalla wuxuu rabu ku weydiinaya saxaafadda waa dhib Hadhow hadaad madaxa qaaddo, maxaa dhacay? Maad xaq u lahayn.
Een, xaq baad u leedahay laakiin keliya waxaa la raadinayaaba waa inaad madaxa qaado oo waxa la- waxaaba laga yaaba ninkaa dadku kacdaa maad fedhaba intuu raadinayaaba ina intaa hebel hebel oo fedhayo deetana bage baaba lagu- ma garanaysaa lagu camiranayaayo waaba wax- saacad gudaheed baaba shan boqol oo kuna daawanaysaaba muhiimaddu waa intaas macalow Kala doonayay.
Ha, qaar eeg hadda kama hadlayo saxaafadda nimika jirta laakiin waa qaarkood qaar wanaagsan oo dee wax wareysan garanayaaba Dabcan.
way jiraan oo ismaaciil cabdi wuxuu ahaa taa waan dee ku faraxsan inaan wareysi siiyo ama aan waqti wada qaadano Eh, laakiin ma ogid waxaan hadhow soo dayn doonaa ilaan.
waan may ee dee horaan u daawan jiray ilga waxaan caawa igu marayse horaan barnaamijyadaas u daawaday markaa niyo wallaahi waa lala dhibadan yahay Waa- waa- waa- waa la- waa lala dhiban yahayo Een, xataa mararka qaarkood waxaad arkaysaa een, yacni isaga oo qofkan had iyo jeer horta waxa ka reeb itig wax walba itigis bay leeyahay yacni itigiska saxaafadda dadka hadda inta taqaanaa aad bay u yartahay ma garanaysaa Een, had iyo jeerna saxaafaddu wax wanaagsanna way soo disaa Een, ma- marka saxaafad la leeyahay ama weriye la leeyahayna waa inta badan anuusaan aaminsanahay waa qof loogu talagalay w- qof dhiban inuu caawiyo De- ha cid mataladii aan hadli karayn maan codkeedu halkan gaadhayn laakiin dadka iyaga hadda dhibaba oo qofku intuu ka jilicsan yahay meelayagu ka jilicsan yahay midda kale saxaafadda waxaa ka reebnaan jirtay waxyaabaha maaragtay een, qabiilka iyo nin waliba siyaasa reerkooda buu wareysanaya nin waliba fernaan reerkooda ama ayuu u hadlayaa ma garanaysaa oo hadduu xitaa ku wareysanayo waxaa laga yaabaa inuu dhan kale iyo meelo hore oo isla soo jiidheen iyo cid kale iyo wax ka- ayuu moogtahay ma garanaysa waa qaarkood imika- wa- waanay u badan yihiin nin kastaa beej buu sitaa hadda waxaa laga yaabaa dad- ninka warci- waxaan u- haddii dee cilmigan intuu dhiganayay shahaadadu ka haysto aqoontuu ka gaadhay intuu qofkii hore u wareystay waxyaabuhu kala kulmay qaarkood dad ka wareysato maninkaa dee nabaday kaaga bilaabaya midda kale een, xirfad ahaan dee xirfade waxaa jira ay tahay qofku inuu dhexdhexaad ahaado sax tusaale ahaan dee saxaafadaa ka mid ah dee waa- waa xibaan kuu sheegaya ha marka adiga oo dhexdhexaada kasoo qaad doorasha lagu jiraa ha imika. saas kasoo qaad Een, dad baad u dhexaysaa ood war usoo tabinaysaa waxaad rabtaa warkaagii in ummadoo dhani daawatade daawato oo war sugan uu noqdo ha haddaad beri hole sawir la soo gasho mid kamida dadkii tartamayay tusaale ahaan Mm.
adigoo taageeraya miyaana dhexdhexaadnimaad meesha ka bixin markaa kii dhinaca kale ahaa dee kumaba aaminaya hadhow.
siduu kuu aaminayaa ilaas adigoon sheegtay si caadiya Dee- dee inaad- inaad kuma- kuma aaminaya- leedahay.
kuma aaminaya ismaaciilow maba jirta waa aamin Marka ma dareensana inta badan dadku eh, ama dadkan da- xirfadan ku shaqaysanaya Ah.
kuwanin ka hadlayna ee qofkan waa qof caana buu sawir la galbaa sida ku jirta ama waa isku reer baa jirta ama saaxiibbaan igu soo qoraya ha laakiin hadhow in isaga saameyn ku yeelanayso Dee oo sultan- labadu dee nin jeclaysi baa ka muuqda meesha dee waad iscadaysay ba Ha, waa nin jecel- waa nin jeclaysi exactly So moogid.
Marka dad dad baa kaa hadhaya markiiba qasab waayo dad badan buu ku waayaya ha mid waxaad arkaysaa u ololeynaya si bareera oo caadiya iyo cadaana u ololeynaya cid gaara Mm, oo qasab aan qarsanaynba way jirtaa haddana doonaya inuu sheegto wariyay qasab Wax hadha toole ka soo wariyo wixii dhacay iyo sidii loo kala baxay ama sida dooduhu xaggay marayaan ama sidee baad adigoo aan ka ognahay imika inaad boostigan boostigii ka horreeyaad soo qortay aad taageeraysay hebel lama heblahay sidee baad imika war dambood soo qortay aan aan kaaga dhegeysanaya aan kaaga dhegeysanaya.
Ha, laakiin waxaa jirta ismaaciilow xaggaana weliba iyaga aan ka yar taageereen ma maqashay sama weliba dadkiisu leeyahay Een, dadkoodii bay haystaan Ee, waxaa iminka dadkiina ku yar dadka baraha bulshada isticmaala waa in sideedaasoo kale fudud iyo inay gaba sii liidata ma garanaysaa oo waxaan iminka dadkii ku yarba in sidaadanoo kale wixii u fiirsanayso oo ninkan isagoo shalay toole hebel boostigan kasoo qorayay oo hebel taageerayay oo og inay yacnihii uu qofkan dee garab siinayo oo ama uu taageero u yahay ama isku reerba yihiin ayaa haddana beritoole kii uu dhaliilayay laftiisii uu tagayayo boostigii shalay uu qorayay iyo sawirkuu shalay la soo galay iyo meesha soo dhigayay oo maba fiirsanaya waa ninkan ninkii shalay toole hebel ee caynkaas cayn taageerada muujinaya maanta sidad wareysi u siinaysaa ma jiro ee dadkan hadda ay wariyeyaasha ha dadkan ay wariyeyaasha u yihiin iyo dadkan ay iyo dadkan u warramaya intiiba Wada way isleeyihiin oo waxaa adag qofka sidaadanoo kale intuu wax u fiirsado oo shalay buu waxaa sameynay ficilkaa ku dhaqmaya sin maanta ugu tegay amaan ugu ogolaanay inaan wareysi siiyo ayaa yarba Waa xagga kale laftiisa laga aqbalay wa qasabde waayo wixii baa isu dheeli tiranba oo waanigan kula saban weliba dadkiisu wataa in laakiin sidaa ismaaciil cabdi waxaa odhanaysaa war qofkan shalay buu hebel sawir la gala qofkan shalay buu isagaaba shalay buu taageerayay shalay buu boostigan soo qorayay sen maanta isagoo ugu tagaa maana wareysi u siiya ayaa yarba Waa run, wixii bay caadi noqdeen wixii baa isla marka Ha.
Ha.
midda kale dhan kale oo waxaa jirta runtii iyo damshigeed ka jirta waa dhanka dhaqaalaha Een, warbaahinteenu dee dhaqaalaha inta badan waxay ka samaysa waynu naqaanaa Ee, siyaasiyiinta gudaheeda iyo wareysiyada noocaas sida u dhacaan oo dhan waynu yaq- waynu naqaanaa marka qof markiisa horeba dhaqaale ahaan ku tiirsan dadkan siyaasiyiinta ah ee uu wareysanaya way adag tahay inuu berit ka maalin uu dhex u noqdo haddana may ma jirto ha marka iyada lafteedu dee wariyaasha laftooda qaybsanba Ha.
waa dadkan bejajka le facebooka laftooda ayaa qaybsan oo hebel qaarina hebel oo ololaya qaarina hebel sal guniya wariye hebel iyo wariye heblaayo hebel bay sidataa oo bishii intaa u diraa hebel kaluu sitaa bishii intaasuu u diraa haddana wuxuu rabaa inuu kudhaa- la yidhaa waa wariye hebel hadda qof baa iskale oo aragtidiisa iyo qoraalkan u qoraya wax horan lahaa qofkan hadduu xun yahay iyo hadduu san yahay ba qofkaasuu sitaa qofkaasuu bejkiisa ku ammaanayaa qofkaasuu bishii lacagtaa ka qaataa ma garanaysa nu xirfadihii miyay wada ee, masidaan wada noqdeen kowdhe mise inagunbaa u fiirsanaynaa meesha xun inaga lafteenu inaan isqabanaa fiicane maya maya Maxay wallaahi noo hagaagsan?
maya wallaahi saxaafadda imika jirta Ay- ayaaba saasuu saxaafadda berigi hore wixii ka reebanaan jiray ayaa hadda ugu horeeyo in jeclaysi baa ka reebanaa inaad ku shaqaysataa ka reebanaa hadda qof xanuunsanaya la arkay anugu qof xanuunsanaya oo waxaad arkaysaa raba in ilmihiisani qalin uga baahan yahay ama kansar ku dhacay ama dhakhtar dabadeed oo hindiya u baahan haddaad istiraa adigaaga ismaaciil cabdi waxay qof ula hadal oo hebel beejkiisa ha u soo dhigo ama beejka ismaaciil cabdi waxa soo dhigo ugu yaraan horta marka hore waa in konton doolar u diro ismaaciil bejajkii baaba nu- wax lagu shaqaysto marka saxaafadda halkaas iman war qofkan caawimo u baahan yahay in ilaahay dartii wax loo siiyo in mu- dhibaatadaasaa ku timi hawshaasaa haysata B- so bejkaygan u soo geliyo qolooyinka tiim hebel sheegta ha iyagoo iyagoo wariyaala ha haddana tiim hebel soo qoraa ama tiim iblaaya maxay ujeedaan iyagu dee waxay ujeedaa nin bay sitaan waana wariye ismaaciilow al- yacnihii waxyaabaha dhibaatooyinka naga haysta Eh, hadda inaynu saxaafadda eber ka nahay inagoo saxaafaddeeni iyo wariyaasheeni ay aada u liitaan ayaa haddana dadkiina daawanayaana ay aada usii liitaanoo yacni ereyga macnaha saxaafi ama wariye ayaa inagu yarba horta inaynu fahmin kuwa inoo ah lafteeduna fahan qaldan ay ka haystaan oo isagoo wariyaayo maanta bejkiisii shan boqol oo qof ku xidhan ama hal milyan ku xidhan ba wuxuu soo qorayaan tiim hebel waa qof kanuu sitaad ha nimid baan isweydiiyaa laakiin Eg.
ma dadkan ma dadkaa xiiseeya xumaanta ka odhe ilan iyaga laftooda waxay ka odhanayaan waana runo waxaad arkaysaa mararka qaarkood qoraal wanaag lagaga hadlayo iyo mid cid la isku dirayo ama xumaan lagaga hadlayo waxa dhawaq dheer ka xumanta laga hadlayo xumaanta lagaga hadlayo ninka muxuu leeyahay marka qofkii siduu bogiisi yaraa sidii xaggii ciyaarkii kala kacsado wuxuu u baahan yahay inuu mawduucyo noocaas marka hore kaga hadlo ya qasab waayo een, waxa wanaagsan ee aad qof imika yani waxa wana- imika tusaale ahaan maalin dhowtana waan idhay eraygaas imika sheekh mustafe iyo barnaamijka qabiilka ka hadlaya soomaalida ama boostiga ah in reer hebel maanta waxaa sameeyeen ama musharax hebel ay wateen caynkaa sameeyo waxaa caayay waxaa sameeyey mixnada waa waxaa views badan kaa mixnada soo mogi imika sheekh mustafe ma- ilaahay ka raalli ahaado oo- waa macalinka nolosha waa qof wax badan fahansan oo in badan inuu wacdiya waxyaabuhu ka hadlana aynaan hadda maskax ku koobi karin ayaa aqoontu leeyahay haddana waxaa laga jecel yahay boostigaa reer hebel ka hadlaya ka commenti badan ama ka viis badan markaad youtube gashay ismaaciil inaga mixnad jecel marka hore dee w- inaguna waynu mixno jecellay inta inoo wa- waxaana ummadan lumiya mataqaanaa dadka wax walba waxay leeyihiin dee yacnihii dad hormood u ah ama introduction oo hordhaca u- u garanaysaa dadka markaa inta hagaysa ee wax u soo dhigaysa ee wax u qoraysa had- hadba wixii ay tusaan ama ay usoo qoraan bay dadkana noqonayaan marka intii dee meedhiyihii iyo barihii bulshada fahansaneyd ayaa dadkiiba waxaan ku tallaashayo Mm, baaran oo waxaan ay soo dhigeen unbaa lala qabsaday markaa beejka heblaye lagu xihan yahay wuxuu soo qorayaa eh, tiim hebel tiim heblaye caynkan wax wax duraya wax wax caayaya wax wax eedeynaya wax wax dilaya magaranaysa wixii miiska saaran baa ah la tiim hadlaya.
hebel baa haddana uu- magaranaysa markaa dadku waxaaban aaminsanay ummadda inta hormuudka u hebra bulshada ku horumartay ama beejijkooda qaraxsanaadaan ama youtubekooda qaraxsanaadaan inay dadkaba waxaan u horseedeen inta daawanaysiina ay lacagta ka sameeyaanna ay waxaan la qabsadeen laba saa ha marka dariiq qof jeexayn baa Waa unbaa dariiq- ilaa waa- dabada lahaya waa- waa dariiq ofshaxay taas bedelkeeda waxa loo baahan yahay inay soo baxaan kuwo badan oo dee taa cagskeeda ah si loo arkay inta lafteeda macquul tahay Dee go- laakiin xilligay imanayaanba ismaaciilow Aan- hawl baa laga maraya baan waa aaminsan dhab wallaayo een, qofku waxaa wanaagsan ka hadlaa hadda ciidan meeshiisa la- folowna ma siiso laagna ma siiyo laagna laagna lama siiyo cidina markaa ma garanaysa Waa run.
markaa qofka si uu hebel u gaadhay isaga laftiisa waa inuu reer hebel ka sheekeeyo wax caayo ma garanaysaa wax qaawan soo helo wax di- wax dilan soo helo wax la- ma garanaysa xataa taas lafteeda waxaa isticmaalaa dhalinyar badan oo maad arkin aan wariyaalba ahayn oo ku soo galaa baraha bulshada inay ama cid caayayaan ama ay eh, been sameeyaan dhacdo beena qaar baa man arkay anuu lacag ku Taalifaan.
bixinayo. dadka qaar baa man arkay hadhowna idhaahdo waanu- waan markay caan noqdaan toddoba cisho kadib dee dadka qaar baa mararka lacag ku bixinaya Aye.
hebel uu soocay ama igu soo dhow intay luuqa kuu soo galaan ayaa sawir kuu soo dirayaan iyo maanta igu soo dhow ama isoo mishin garee iyo mante ama isoo mishin garee Ah, ayay ku odhanayaan ah.
ma garanaysa sawir uley buu kuu soo diray wuxuu rabaa inaad caydada wax ka sheegtid tadna qofkan hebel basti wuxuu helayaa falow maalintaa keliya tis adigu meeshaa la soo dhigtay hadda facebook yar baad isticmaashaa haddii badan soddon kun oo qof baa kugu xidhanba Een, haddana qofkaas wuxuu habi ku yahay oo weliba adiga kugu baraya ismaaciil cabdiwax weliba kugu soo dirayaa gaasta in aad maanta intaad biijkaaga soo dhigto adoo caayaan wax ka sheegaya hay maxaad markaa ula yaabaysaa ismaaciil oo kan isagu maanta biijkiisa waxaan soo dhigaya ku qanacsanaya ee kaga sheekeynaya waa dhab Waa- waxaan doonayaa in aan dhinac kale dadkaa tuso caawa dhinacyo kalen kaa tusaya sax mid waxa weeyaan dhanka fanka ma heestadoo keliya heesahan waad samaysaa ha erey erey geyarska maye d- anigu waan arkay heesahaaga aad baan runtuu jecelahay Eh, mid waxaa jirta najmi qaado oo la idhaahdo dembiga indhaha lahaa maxaad aragtay bas
iyo horta qisii soo martay bay markaa run kaaga sheekeeya ismaaciil deetana weliba aniga iguma dhicin in- in- inaan saaxiibnayo isna hadda jooga hargeysa oo la idhaha cabdi ciise cajuun haye me ninkaa odaygaa magaciisa u tigmeyne ayaan iyo gabadh baa jirtay inan baa jirtay ay isagu aada u jeclaayoo marka horena weliba riisankan ereygan aa maaragtay dembiga indhaha lahaa inantan habeen habeenada kamid ah xaflad buu joogay aroos buu joogay howl ka qabanayay dan wuu arkay inanta inantii adigu way sheekaysteen way ka ogolaatay facebookeedii buu helay lambarkeedii buu helay adigu ma garanaysa marka mu- uu- muddooyinkii ay sheekaysanayeen buu sheekadeedii jid iyo ceel midna u saari waayo inantii baa waxay ku noqosay qof dabeecad adag hinaasa badan ma garan- kamana tegi karo uu jecel yahay moogta isagaana marka hore inantan dad isyaqaanay ma ahayn dee ka helay oo magaranaysaa soo jiidasadii soo jiidatay iyo qaabilaadii ay ka qaabishay iyo sidii ay isku fahmeen iyo wada socodkooda wixii baa islahaan waayey dee taransi wuxuu yidhi niyow dhankalkan oo aan minahalkan aanu sheegaysano oo ayaan niyow yacnihii inta yaraan xuntaa wada fadhino sagaal boqoloo qof baa laga yaabaa inaan meesha ku fadhino waxay soo garaacaysaa sagaal boqoloo jeer waxaaba laga yaabaa in een, meesha hablo kale joogaan oo wax- ama dee ha- heesaba la duubayo ama hawlba la qabanayo oo gabadhaa codkeeday maqashay boqolka nina dee ee la fadhiya codkoodu ma dhadhamayaan halka gabadha ee ama ninkii qabiiba la socdo ama hawsha hawl loo qabanayo ee codkeeda maqashay bay leedahay dumar baa kaa hadlaya xaggeed joogtaa namay waa an iyo hebel iyo hebelo deedna wuxay mar kasta ku kaliftay in qofka la fadhiyo uu u dhiibo si loogu maslaxooyo hebel iyo hebel yihiin uu u sheego in magaranaysa sidii hebel iyo ayin habal inaar ho hebelow lahaa magaranaysa sidii ay tahay haddana qof uu ka maarmi karayo may noqono isagii baa moogta dee meel baa magaranaysa marka waxaa- nafteydii maan darqayin dareenkana maan khasbina dembiga indhaha lahaa midii daraanuun ka helay dulmigaan kugu qabiyo hoggaan ku daboolanahay naftii kaa diidilay damiirkii baa dhintoo dartaabay nacasuta markaa dib u joogi tiray darradu waa anigii aqbalay haddana kuma dayn karo hedeyda dabkaa ku shidan adugu baa damin karee inteema dib kuu sugaa ma garana marka waa caqabadaha qofkan yacnihii isagoo hadda arrimahaas ku jira ayay dee inankala kaxeeya haddana leedahay moogti iyadii baad xariifinaysa waay ha Een, jacaylada iyo arrimaha ninkaas iyo qaabku qofka ku yahay haddaad artay ismaaciil cabdi wuxuu wallaahi baan ku dhaartay ilahay bay iyaga ku keenay haddana iyadii ayaa weliba leniyo isku gelimayn ee aniga doonaysa libaaxi iga sheekaysay iyo waxaan loo fadhiyey halkaa igu daaba
waa tii loo dul dee nusu yuudha ha ani waxaa igu jira inay kala kaxeeyo san maalinku dee inay kala kaxeeba dheh ha mecelkii dhulkay ku kalaysay oo mas waa meen inaad ka daa- ka daawaa hebla iyo oo- waa deedna anigii baa jirdhacooday oo markaa arkay ma garanaysaa caqabadda ay ku haysa iyo dhibta ay nin- ninkaasi uu qabo iyo waayo wi- xataa wixiisiiba fashilanba ismaaciil owo marka mar kasta ismaaciil cabdi wuxuu la joogaanaa ismaaciil cabdi wax baan la joogaayo abro ismaaciil uu sheegay labadeen iyo kala yeelnay inaad inantan hadlaysana inay gabadhii hebel tahay oo ma garanaysaa bal ka waran mar kasta uu qofka kula socdaa ogaado qofka kula so- ku hadlayay Waa sharaf dhac ba Hawsha, haa. ayaa haddana laleeyahay naga tagniyo marka la doono la balowgaya marka la doono magaran marka waxaan iu haysay weynaay waa waxyaabaha jacaylku maaragtay inaad waa waa waa wax waa waa niyo waa mararkaan is idhaaho maadiyada ba laga daayo
no laakiin de waa is- waa si xun u isticmaal de markaad waa waa waa waa xaalad nafsiyad war weyaan faraaba ka qaad baan kuurinayo maxaa dhacay mna- maxaa- ma- waa si- ma- ma- ma- ma rihaana ah? waa sidii maqo- macaa- dee naga- nagaba tagdhe adduunyada waa naga sugulay may ka daawa ka daayo haddana adigiiba kula yaayaayo markaasaan dee dana naxayba aan hayaay naw waa ninkan waa waa la- waa la sitaa saan haye inaadan because qofkan yacnihii markaad aragtid yani isagii baa u- dhibtan uu ku jiro xaaladdan uu ku jiro xataa waxba marka waa ku qanacsan yihin deetna habeenkii dambu yimi suuri aniyo aan maxaa ku dhacay waxaan arkay ninkii ismadoobeyn iyo ismoodo dee idaha hulun bahayo idaha maaragtay marka xanuunkan hulun baa la yidhaa ku dhaco ayaa neefku dhogortiisu ma ma qurux badan waa laga dareemaa inuu xanuunsanayo deetana maxaa kugu dhacay niyo waanan dee baansanoo isuuri aniyo way way heblaaya baloogtay haddii ku baloogtay maxay ku waysay adna baloogun xaggan ka saaro ina kala xidh aarmeye ka daa aarmeye ka xataa heestan imuu dirano wallahi ismaaciil halkii baan iskaga qoray deetana marka een, no laakiin gumaysi buu gaaraa kaasoo kale Dee kaase dee jacayl maaha mis- dee ma isagaa xorba ah Mm. waa gumaysi ha laakiin xilliga uu xoroobayo qofka caynkaasoo kale ah haddii uu xoroobana si uu u soo noqda lama karo ayaa adagoo because caqabaduhu soo maray iyo dhibka ninkaa loo geystay dee ile waa jirdile waa waa uu saxabaa leh yacni uu saxabaalka waxa la dhaha bal dadka haddaynu u macnayno qofka inta la dila la qariyo maaragta qofkan inuu caadi yahay unbay dadkan u haystaan oo laakiin xaaladuu ku jiray xilli uu kusugayay midna cid- cid warmayso marka uu saxabaalkii meydkii inta la dila la aasi jiray ee la surin jiray yaa laydin ku helin ama yaan lagu ogaanin hebelow waa tii oo kale oo dhan kale una ma garanaysa xaqiiq weyaan marka aan qisadeedan heestaas saaseedoo inkastoo imika heesaaba la idhaha hebel uu ka odhanay waa qiso dhaba la idhaha laakiin weli kamaan sheekayn caynkaasay ahayd niyo laakiin een, qofka dee markuu fanka ku dhex jiro ama suugaanta dhinacyadeeda kala duwan sheekooyin badan oo dee waxa kusoo maraya la yaab leh Ha.
Een, kuwaad u qaadan weydo ama ugu ugu saameynta badnaa maxaa ka mid ah war qaar aanay sheekaba soo marin ayaa horta ku odhanaya ismaaciilow waxay waxaas waa waa qisa dhaba haddii wax laga yaaba inaa idinkoo wada qaylayaba qofkan wuxuu heestaa qoray maasu iska odhanaya waa qisa dhaba cabdilaahi xasan kanay ayaa ayaa maalin aan wada fadhinay wada joognay xagga masallaha ayuu yidhi niyow nin bay markaas inuu cawaaladii qisayaaban malaynayn aan hebelow kosti waa qiso dhaba buu odhanaya haddaba waxa laga yaaba qofkan idinkoo wada joogo buu kuleeyay waan suuq soo qoraya waa qiso dhaba moogti oo wax iska jiro oo waa suuq raadis marka horta qiso dhabaasi way iska badan tahay oo iminka haddaad mid hadda wuxuu doona soo qoray aad weydiiso anigu heestaa ka waranaya habeenka wuxuu doonaya inuu sabab sameeyo kuraa waa qiso dhaba isagoo wixiisi suuqu raba marka waa qiso dhaba marka waa arrin iska jirto qolyahan maaragtay hal abuurada ayaa waxsan sameeya ayaa waxay waana dadkii imika wada abwaan midda kale oo weli abwaan hebel iyo abwaanka xitaa macnihiisi ismaaciilo ayaan cidi garanayn war abwaanku waa qofku yani iminka xasan ganay haddaad ma inta badan marka la wareysanayo abwaanka wuu diidaa dacar maaragta marka xilliyada la wareysanayo abwaan ma sheegto ma garanaysaa bal u fiirso dadkii abwaanada saxdaa ahaa ee wax samayn jiray maansooyinkoodii iyo suugaantoodii heesahoodu cirkaa marayeen ee haddaa sunni soo tulaaf soomaaliga miyiga laga soo gaaray ayaan abwaan qiran ninoon ogolayn mogti marka mid cajuun oo kale ahoo laba laba erey sameeyo wixiisa baan cidi garaneyn ayaa wuxuu kusoo qoranaya facebook abwaan hebel ama waa ereyadii abwaan ma garanaysa marba haddaad gaadhay dadii la diidayay in abwaan la sheegto inaad er adigana abwaanadan kugu daraya may anugu abwaan mi war abwaanka ay dacar iyo xasangan iyo dafrayaan inaan ugu sheeganaya waa xaggu ka imanaya miyaad miyo meesha ku ceebaynaysaa waxaa jira een, eh, dhinacyadii aan laga aqoon ban tegaynaya Mm, dhinacan wadaad baad ka tahay mm, iyo dadku laga yaabaa inaanay labadaas sawir isu qaban mm, laakiin dadkaan ku aqoon mm.
adigu dee waa ku- waxaan kugu garanayaa nin dee aad u qalbi wanaagsanoo si fiican ma garanaysaa Een, halkan inta badan aan, naxariistu kaaga badan tahay inay dhankaa tahay baan aaminsanahay marka laga tago waxaad u dhalatay Mm.
nimanka timo aan bila lagu qabsadaa naxariista dadku igu eh, balwad maye kuwan ku aqoon weyn kuwaasi waaye Een, nimanka timo weynta Mm.
iyo adiga xidhiidh noocyeed ka dhexeeya nimanka anigu ni xerow baana tuwinta ismaaciilow i like it nimanka waa- waxaan aada u jeclay nimankaas aadna u taageero wallah weli su-aala markaan kuleeyahay arrimahan aad iga wareysan se weli laygama wareysan ya waa kuwanoo kale marka nimankaasi waa wadaadda saxa ka mid baan annahay aabbahay baa ka mid ahaan jiray anigaa ka mid a qaadiriyada nimanka qaadiriyada lagu dhaado aad baan u taageersanay sababta ismaaciil wax kale maaha Een, waa nimanay diintooda siyaasadeed ka marantay waa niman jardiidku ka maran yihiin ma garanaysa waa niman adba xaaladaad ku sugan tahay aad ku jirtid kugula jira haddaad maanta qayli sidoo birtaa fadhidu kula soo fadhiisanayaa idinkoo qaylayo oo iska fadhiyo kuu cadiyaya haddana kule salaadii waa la ilaamay waa ninka diinta wuxuu kuu sheegayo wuu kuu sheegayaa kii soo galo wuxuu siin karayaa buse ee kuma yacnihii hadda wadaadadan kale caadi baaba dadka waxba hadalka lama ag istaageen inagoon waxa laga yaaba inuu ku dhaho me ma caayayno laakiin haddana waxyaabaha dhankan ku diidanaan ku Masagaa sheegi qabanaya, maogta.
aw wuxuu ku odhanayaa sigaar bad cabaysa xaggaa u durug iyo b- bal magara sigaar baa kaa soo uraya ma garanaysa Een, waxaa laga yaabaa hadduu tusaale ahaan meherdaba leeyahay qof ganacsi ku jiraye wuxuu diidan yahay mid gadh leh hadda waxaaba laga yaabaa inaan ninkan aanu ilaahay qur-aan baad sheegaysaa ee ma- diinta intuu ka yaqaana iyo intuu tukadaa iyo intuu cibaadaystaaba ay yartahay haddana garhkan laftiisa imika wuxuu noqday ismaaciilow wax lagu shaqa tago maaha garhkan ka hadlayada kaagan waa ka wadaadada iyo ah oo laha wasnabaya anugii
Een, wuxuu noqday wax lagu shaqa tago wuxuu diidaya midaan qaylin wuxuu diidaya midaan qaylin midaan sigaar cabin midaan ma garanaysa dadka imika inta wax dhacdaaba hadda waa intan Wo- because een, kuma xidhna qofkan shaqada uu leeyahay activitygu leeyahay aqoontu shaqadan uu dirayo uu leeyahay een, shakhsiyadiisa iyo wanaaggiisa iyo wuxuu galo iyo wuxuu gudo Eh, uma eegayo laakiin waxaa laga yaaba qofkaas isagu si kasta u wanaagsan oo aamin oo caynkaasa inuu yidhaa qaad baad cuntaa iyo waad qaysaa ama sigaar baad cabtaa m- nin qaylaan meel u dhimanaya ama iskabada waxaad arkaysaa inaan shaq- inaan dhan oo shaqeeyo oo ama shirkad ha u shaqeeyo ama meel ha u shaqeeyo oo haddana meesha uu ku qaylayo ama uu tegayo maalinta khamiista ilaahay i yaab ku keenayo oo kule waan la dhuumanaya oo maxaa dhaco shaqada la ogolayn oo waa lageeraya ama haddii la yarko waa lagu sheegay- waa- waa liisoo sheegaya oo shaqadii baa lageeraya oo qof garanayaba iska ilaalinaya garanaysa ninka inta mooyinoo ganacsi lama jiro kale hina kuguma kantaroolayo miyaad qayshaa iyo miyaad cabtaaye shaqadaa uu kuu duray iyo waxaas hadee ayuunbaa idinka dhaxayso isugu imanaysaan sigaar baad cabtaa kuma le caynkan baad tahay kuma le waa- yacnihii wuxuu hayaabaa wada cunaysaan waxaad haysaa buu kula cunayaa haddana wacdigii buu kuu wadaa laakiin een, qofka wa- yacnihii waxaa diinba laga dhigay garhkan iyo khamiiskan oo kariirkiina ay wuxuu diidaya niman qaylin wuxuu diidaya mid aan sigaar cabin wuxuu diidaya mid garh leh ismaaciilow marka waxyaabaha aan anigu nimankaas ku jecelahay dadku waa isugu mid horta yacnihii ka khamriga cabba laftiisa isqaraanka ayo duhurka dhacdhacaya waxaa laga yaabaa nimankan odayaasha kale way way kaba baydhayaanba isagu intuu la fadhiistaa buu u yeedhaya ama isagu wuxuu u baahan yahay u diraya uu leeyahay war kaali qayl wallaahi waan soo joogay iyo bilaahi deetana markaasuu uga dhaadhicinaya iblow isagoon u caayin xaaflad xaaladdan uu ku jiro ayuu leeyahay warniyow dee waxaan waa balwado layaa laakiin haddana ilaahay waa ku kala fogaanaysaan yacnii waxa isagu wuxuu haystaa baynu jaanis u helay qofkan uu wax kaga dhaadhici karo ka- kaga dhaadhicin karo xagga waasir qaar iyo ilaahay buu ka fogaadana kala kaxelinay qaabkeeda haddaan ile qofkan diin baad u sheegaysaa waxaad rabtaa inaad wax ka dhaadhiciso inaad yacnihii ji- jidka wanaagsan iyo ka xunu kala tilmaantid jaanis ba haddaanad siin oo wasqraana naga bertiraa qofkan qaabkeeda doonaysa inaad wax uga dhaadhiciso laakiin tilmaantu aan- inta badan waxaa lagu dacayeeliya agoontay xoolo ka cunaan war agoonta waanay siiyaan agoon kalena way siinayaan agoon kalena way ka qaadaan waxna way baraan imika tusaalaan malcaamadahooda markaad imika inuu moogaha tagto waxaad arkaysaa saddex boqol oo qof oo boarding ku jiro midna reerkoodii wax ka soo kaxaysan oo saddexdooda waqti iyo jiifkoodiina la siinayo waxna la barayo haddii agoon laga soo qaaday agoon bay deesiiyeen oo halkan baa agoon baa wax lagu baraya marka maxaa looga jeeda agoon bay kasoo qaadan waxaa la odhanaya niyo waxaa da- dacaayadaha loo soo jeediyo ayaa waxaa ka mid ah siyaarada waxaa la odhanaya ama siyaara dhiga ama sheekh habil ama caynkan ama caaw maanta ducaa jirta Oo s- iyadoo aayad la daliilinayo oo wax la wacdiyay iyo haddana wax la laynaya ama adduunka kaleba way ka Ha- waxaa loo cuskanayaa een, qodobka diinta ama saay- saayasa laakiin diinta badawiga salligeedana way wadataa durbaankeedana way garaacanaysaa ilaahiyadana way baryaysaa ummaddeedana way ku dhex jirtaa fahamsa diinti iyadoo diintii una Iyadoo- Aya, laakiin dadku- iyadoo diintiinuba haddana qaabkii loo isticmaalayay iyo wadadii loo marayay kala laba tahayo Een, kan le dadka laayana diin buu u soo marayaa oo suuratu Ibraahiim- Aayadun buu daliishanaya.
Ah, suuratu Ibraahiim usoo qaadanaya kan eh, dee wax kuu sheegaya ee durbaanka tumanaya ee ee dee siyaarooyinka dhiganayana marka wuxuu kusoo eg tusaale ahaan ismaaciilow salliga nebiga marka taa qofka nebiga ku salli- ah, ku salli allahuma salli wa sallim wa barik caleyh halka maraad ku sallido qofkii toban ajar baa loo qoraya okay hadda adigoo ismaaciil cabdiwaxa markaa nebiga ku sallido allaahuma salli wa sallim wa barik caleyh waa tiri tobankaa ajar baad leedahay anigoo cabdi ciisaayo timooyna markaa nebiga ku salliya eena dhahda allaahuma sa- toban ajar baa loo qoraya Had- adiga hoos u dhigaya aniga kor u qaaday labadeenniba mid tobanun baa inoo qoran mid koob iyo toban la siiye ma jiro Ma qof koob iyo toban loo qora wuxuun baa kuuri ismaaciil maatima weyn ma ji- ma jiro soo ma dee ma tusaalaha waxaa- waxaan kuu sheegaya een een waxaa la odhanayaa way qayliyaan salli- salligii nebiga qaadayaan ay nebiga hoos ugu salli baa la yidhi war haddaan qayliyey anigu man kor u qaaday tobankii ajano malee koob iyo toban laygama dhigin adiga ismaaciil cabdi wuxuu hoos u dhigayna koob iyo toban laguma sinin labadeen nimana nebiga hadda waynu ku salin marka arrimaha diinta ma jecli inaan kusii dheeraado waa aqoon badan oo ma lihi laakiin intaan ka ogaya hadda ayaan kaaga qiiman karaa garanaysa marka waxaan timoyinta ku jecelaniyo Een, wadaadadan kale laftooda maaha inaan necabahay laakiin waxyaaba badan oo dadka ka dhex guuxayumaan hadda ka sheekeeyay magaras Dabcan, marka taana intasaa ka gudbaya nimankaa timiintaan saasaan u jeclay maanu nin wadi- nin weynoo wadaadaan ku aqaanayo xero wow timo weynoo ma garanaysaa aad u niyad wanaagsan Een, ajuunow intaa inka badan kuma sii haysan karay kawdhe laakiin waxaan doonayaa inaad eh, aan idiin kala baxo adig iyo daawadayaasha iyo dhegeystayaasha codka ubax maxaad kaga tegeysa
dhegeystayaasha codka waa wax iyo daawadayaasha imika youtube-kana uu ka baxaa soo maaha waana youtube waana la dhegeystaa soo maaha mee codka waa wax horta aad baa loogu xiran yahayo maxaad moodaysa kamaradan maynay dhegeysi noqonayn
mee codka waa wax waan ogahay in aad loogu xiran yahay oo pagekaaga hadday tahay waan arkayo dad badan baa ku xiran Een, dee horena waa banu dawaday waraysiyo badan oad qaaday oo een, abwaan xaaji iyo ayaan kaaba iyo ma garanaysaa marka codkii wax wax igu cusub maaho anbu hore waanu la socdayay Een, horta een, dhammaan bulshada ku xidhan codka ubaxaad iyo aad baan u salaamaya in badan adiga warwareegiisina waan u sheegaya dadka may may inaad irdi may de wuxun baa ilinla qaraya may jirin taasi may jirin Ay, oo la may jirin waan yar eh, wey- wey- weynu isweynay isweynay.
ha Een, ismaaciil cod waxaan adigana een, aad iyo aad baan kuu salaamayaa adiyo kamarabaankeenaba Een, ummadda waxaan leeyahay codka ubax ku xidhan Een, horta barta halkaa ismaaciil cabdi waxbaan ka wada soconaa waa fikirka xorta iyo wada sheekaysiga xorta baan leeyahay Een, haddii aad ku cusub tahay sawir lama oran jirin haddii aad ku cusub tahay bagekan follow saar haddii youtube-ka tahayna subscribe noo saar Een, laakiin ananku ammaan ahayn hadii jeer dadka malaa waxaa waa la gashadaay ama si cad waxaan u leeyahay dadkeena daawanaya war codkaa waxa miir miir qabtee een, inagoo wada miir qabna ku xidhan
intii aan kuu soo qoray si fiican baa u tir marka barnaamijkan uu baxaya may may himaa soo qorin may wallaahi waxaad ii soo qortay baa wariga kule waaba la iskashadaa waxa le adoonay gashan baan leeyahay si caadiya yow dadku soo maad arag ismaaciilow waxaa jira in lasma rumaysto moogta hadda qof haddaad iminka adiga ismaaciil cabdiwax wuxuu yahay aan sheego odhaa ninkaa ismaaciil cabdiwax waa nin weyn oo odaya waa nin dadka markuu waraysiga ka qaadiyo dhegeysta oo u aamuso oon qofka hadalka ka dhex gelin Een, waxaa laga yaabaa in qaar badan yidhahdaan "Wuu kusoo shubayo isagaa waxaan u sheegay waayo waxay arkeen dad hore waxaan loo soo laqimay magaranaysa laakiin kuma rumaysanayaan waxaan leeyahay, intan in cabdiwax baa yidhi Isaga usoo magaranaysa dhiibay.
haa iyo hadda waxaa idha war may mahay waxaan arkay dadra kama dhaadhicinaysid marka waxaan leeyahay adiga iyo asxaabtaada warta aad baan idin salaamaya saaxiib barnaamijka quruxda badan aad ugu marti qaaday iyo stuudiogeennana aad baan uga helay adigana aad baan kuu salaamaya waxaanan ku leeyahay dadka ubax ku xidhan codka ubax war inagoo miir qabna iyo idinkoo miir qabo bartaa ubaxna miir qabtaay inagoo wada miir qabno aynu isu nimadnin oo wada daawano soo maha haa cabdi ciise cajiin aad iyo aad baad mahadsan tahay Saaxiib.
shaahagi dadka waxaan u sheegaya dadka waxaan u sheegaya ma iska iska caboo dee taasi waa Dadka war waxaan u ismaail sheegayaa inaad koobkii saddexaad ee shaaha aad marayso
wallaahi waa runta Anaa- anaaba dadka u cadaynaye dee laakiin balwadahaygina waadigan galay ismaaciil Ilaa maxaad ku aragtay shaah laakiin Aan- News- haa, dee inaad ir- taasi- taasi inaad waayo ir- dee iminka koobkii saddexaad fala- falaas baa halkan taalla kolba waa lagu shubaya Aan mee waa runta.
shardigiisa koobaad bay ahayd mar haddaan eh, ismaaciilow ku imanayo Haa, shaaha- shaaha shaah Soomaali- yaan laga waayin shaaha Ismaaciilow. Niyow dadka in fara badan, xataa asxaabtaydu, shaaha khadyan baan ku kala taaganayo. Shaaha aad baan u jeclahay. Aan- waxaa laga yaabaa markaan hurdo, Ismaaciilow, saan dee horeba kuugu sheegay, inaanay gaajo ay kicinin. Laakiin shaaha aanay kiciso, madaxaas qawday guro. marka een, dee shaaha- waa- war waxaa jira rag adigu Waa- waa- ragna waa sheegay, barna waa sheekay.
anugu kulama qabo anugu kulama qabo
laakiin laakiin laakiin Ismaaciil bal wadeydii xitaa maanta odayga dadka u sheegay waa caadi waana golay dee ay wala waxaas wala waa waa waa- waa waa arrimaha u baahan bay laga tallaabsaday yelkadeedii waan iska ogolay maye aad runtii dooq fiican baad leedahay waayo shaaha waan mar baan dhadhamiyo aad iyo aad buu hadda macaan abuu neew ta kale waxaa tiri waa inuu adkaado ma shaahun maad odhanin ha waan rasiin dalabkaaga ha qofka halkan imanaya dalabaad badan buu sheegtaa ma- ha meesha waan rasiin weligaa dalabaad ka qariibsan dalabaadkaaga meede dalabadkaygu maa dalab arkeen sonkorta si- intaad ursiisaan baa tiri haddana kor uga qaada marka karayo Eh, hawa- hawaashka dul qabta bal dul qabo aduu garo waayo wuxuu uga jeeda me inuu rasiin horta ha wuxuun bay ma garanaysaa shaahu inuu horta rasiin yahay sokortu ku yar tahay gabadhii xawaashkaas makhaayadda way yaabtay marka waxaa u sheegaya dee neew een, ileen mar haddii wax ka iibsanayno oo ileen waxayna- waxnaylama siinayna ay dul qabadii waa in- waa bay in- waa inaan wax sax haddii iibsado anu waan fahmi waaye xawaashka dul qabo waan fahmi waaye waxaa uga jeeda Een, dulqabadu dulqabadu kolley een, waad fahmaysaa oo kolley iyaduna way fahmaysaa laakiin waxaa laga yaabaa inuu ku cusub yahay ereygan dulqabo ama ma garanaysa marka mar haddaad wax iibsanaysid waa inaad dee waxaad habi ku tahay ma ka heshay markaa imika ilaa sidaa xadullaahi.
doonaysa ma yihi wallahi wanigaa dhidii shaa saxba Ya salaam.
ha shaa saxba koob kalena koley inoo yaallaa winoo yeelaa barta waxna shaa saxa loogu min qof waliba wuxuu dalbado Okay.
wuu ka helaya wanaag kawdhe laakiin dalbaadka dadku way iska dhib badan yihiin qaar baa hadda ku- waxaan meesha ku weydiin doonaa ha may marka horaan siinaa liiska soo maaha Ha.
sax wixii la helayo Wixii la helayo.
Ee, meesha ubax present ku wixii kalena sidaadanoo kale de waxaan la dul qabanayo waxaas haddii noogu daraan ha waanu u doonaa nin waa saxiib waxaa barta ka salaamaya Eh, hadda barnaamijka dee cidba kama salaamin ismaaciil horta miyaan salaamayn ma waad fahmisi karta Ya.
Dabcan, dabcan.
halka wax ka salaamaya hadday la saacsanaato hadhowna waan sii deynaya Dee ma haddii kalena inaad- hadhow baad waayeysa inaad armeye waa muhiim Aye, waayeysa.
waa muhiim inaad aragti intaa ka reebi Eh, Een, waxaan barta ka salaamaya horta dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo inta i taageerta caawa berigood waxaan jiray macaa inta aanay taageerin laakiin caawa inta ay taageerto quraan salaamaya Een, waxaan kaloo halkan rabaa inaan ka salaamo hooyaday iyo walaalahay dhammaantood Een, waxaan kaloo iyagana sigaaro xusaya xartii marfushkayga anugu meel halkaasoo fa- faarad baan fadhiistay halkaasoo soo moogid maalin dhoweyd baan ku arkado life ku jiro haa faarad baan fadhiistay madaxyadii aan- niman jaarraayon saaxiibanay waan la qaylaayo Haye.
Maxam- maxamed sayre ugu horeeyo haye cabdiraxiim gaaxoole ku xigo haye Een, takhal nin la yidhaa cajaayib haye nin farabadiyo la yidhaa haye Een, nin kale oo isagana waxaa la yidhaahdaa een, niyow anigu ca- ca- waxaa ku jira wariya magacyada waxaa ku jira waa takhal cajaayib
cajaayib haa eegada markaan maxamed sayre iyo cabdiraxiim ka tago Eh, een, waxaa la yidhahdaa farabadiya hay wareerin waa magacyada xusbigaanu wada fadhiisano wallahi dad subxaan hor baan ku sheegaya wax jira haye
Een, dhoofa Haye.
waa rag badan weeyaan dhoofa ha haddaba mid baan isweydiinaya kaaga noo sheeg faaradda magacii faaradda Daki- daki- Cajuun garanaya.
waa cajuun dee.
May.
Wallahi waa cajuun.
Xunbaa igu leh farabadiye iyo marxiye iyo dadkaas waa adiga may wallaahi waa wax magac caadiya bal waxaa nugu jira because een, ninkaa dee Ma- maxamed sayiraan kuleeyahay ninkaan kuleeyahay een, cabdiraxiim kaas ina gaxuule ama isna dhib badan oo taxaamane marka labadaa laga tago waxa alla ugu waxan karaa waa cajaayib waa farabadiye waa dhoofa waa cajuun waa bal adigu si dheh faaraddu agay ku taala ama qool caday may may may halka ku taalla la sheegi maayo waa hargeysay ku taalla may Dadka may la soo hawtigaana raadiya ha- aadan sasmacalow shaqaystaane.
haye markaa waxaan ku Dee- dee xaysiis weydiiyey bilaashan siin lahayn dee may- dee xaysiiska faradu saas sii xaysiis eh, laakiin adigu Soo maha.
may in marfushkayga la ogaada rabtaa oo layga soo dayo aniga waxaga kama fikirinba dee inaan haa waa in weliba lagu wuri waxaan jaarinta u galayba qaar waxay inta badan markaan dee fadhiirinta markaan dee shaqalay mooyaane laakiin inta kale faradiidaasaan iska oo nimankaan jaarintaas uma darag sheekadooda iyo gabayadooda iyo cayidooda iyo dee adigu waa meel ragooyn isugu yimaada inaadan wax walba ka fila haa wallaahi waad habi baad moogta marka nimankaana aad baan u salaamaya xertayda faarado dhan tiimkan anigu mikrofonkeyga sita soo maaha aynu idiin imanaya insha allah mee noo kaalay Ya.
noo kaalay Faaradda waa la soo arko.
waa si fiican noo kaalay Aad ku iyo aad soo meesha rag badan baan ku qaabilaa Shuk- shukran shukran aad iyo aad baad umaadsan tahay cabdi ciise cajuud saaxiib oo kaas habeen wanaagsan ismaaciil cabdiwax malaa'igta og soo siyaarad aad iyo aad baan saaxiib sadaan ku salaamaya adiga asxaabtaada inkastoo xijisayba waa caadi waa shaahi baan ku hayaa soo maaha caadad noqon mimara dushaa yaalla waa saaxiib good weeyaan Een, aad iyo aad baad mahadsantihiin Haye sahlan.
assalaamu calaykum waraxmatullahi